kulanti wanaagsan dhegaystayaal qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan ku eegi doonaa heerka cadaaladda ee maxkamadda gobolka banaadir waxaa barnaamijka marti igu ah guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir garyaqaan saalax cali maxamed guddoomiye waa mahadsan tahay kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a waa mahadsantaha nuur waa ku dhowahay adigaa mudan bal marka hore maxaa kaaga qabsoomay howlaha garsoorka maxkamadda gobolka banaadir tan iyo markii aad xilkaasi qabata
nuur waa mahadsan tahay garsoorka maxkamadda gobolka banaadir runtii markaan imaanayay muddo laba sano ayaan joogaa iyo bilo ah maxkamadda inay wax iska bedeleen oo ah wax oo dadweynuhu garan karaan oo soomaalidu ay fahmi karto waxaa la qabsoomay in isbedel ay ku dhaceen qaybo badan oo kamid a garsoorayaasha oo garsoorayaasha muxuu ahay garsoorayaal cusub ay maxkamadda yimaadeen oo imtixaan hufan lagu qaatay oo la baahiyey sidoo kale waxaa maxkamadda iska bedelay materialkii amba agabkii lagu shaqayn jiray amba ha ahaato combyuter amba ha noqoto miisas iyo agabka kale ee xafiisyada oo si weyn iskaga bedela oo hadda aan kula hadlayo weli qalabayntiisu ay socoto qalabaynta maxkamadda ay socoto casriyeyn sanadkan casriyeyn aan ka hadlayno sidoo kale waxaa waxweyn ka qabsoomeen korarka dacwadaha iyo lambarka dacwadaha ee maxkamadda soo gaaray kuwaasoo madani iyo ciqaab iyo dacwad shaqaale iyo fulin iyo dacwad gaaban intuba ay kordheen sidoo kale waxaa waxweyn ka qabsoomeen nidaamkii hufnaanta ee maxkamadaha inta badan lagu dhaliili jiray oo dadweynuhu u haysteen in muxuu ahay maxkamaduhu aana ahayn maxkamado hufan oo sidii la rabay muxuu ah imaanada u ilaaliya taas oo runtii shaqo weyn laga qabtay intii aan meesha joognay maxaan ku idhaahdaa guddoomiyaha maxkamadda sarena oo hoggaan ka ahaa arrintaas taasoo runtii garsoorayaal badanna maaragta loo loo maaragta loola xisaabtamay howlwadeenno badan loo xiray qaarkood la maxkamadeeyey oo maxkamad la saaray sidaasna hadda garsoorka soomaaliya uu yahay garsoorka muxuu ah marxaladdii ugu fiicneed ama marxalad aad maaragta u wanaagsan uu yahay hadda dhegaystayaasha ku dhegaysanaya ee aanan aqoonin maxkamadda gobolka banaadir qaabkay u shaqayso bal haddii aad noo sifayso qaybaha ay ka kooban tahay iyo howlaha ugu waaweyn ee ay qabato maxkamadda
nuur waa mahadsan tahay maxkamaddu waa maxkamadda gobolka banaadir dabcan qofku markii uu u baahdo inuu yimaado maxkamadda anigu servicean qabanaa oo shaqa ayaan qabanaa qofku markii dacwad ay gasho amba muran madani amba u yimaado amba mid ciqaaba uu yimaado qofku wuxuu awood u leeyahay inuu yimaado maxkamadda markii madani ay tahay arji dacwo oo uu soo qorto cabashadiisa iyo murankaas cidda uu kala dhexeeyo oo kusoo dacweynayay markii uu arjigaas soo qorto waxay maxkamaddu leedahay kaalin dhexe oo kaalinta maxkamadda la yidhaahdo oo halkaas ay joogaan muxuu ahay dad u carbisanoo hawshaas loogu talagalay iyo agaasin uu joogo halkaas markuu dacwada keensadana halkaasaa dacwada laga qabta halkaasaa laga diiwaan geliyaa kadibna dacwada markii la diiwaan geliyo oo la hubiyo oo muxuu ahay sax ahaanshaha dhinacyada iyo habraaca uu soo maray waxaa la sameeyaa in loo gudbiyo guddoomiyaha guddoomiyuhuna uu dacwadii ogolaado oo yidhaha dacwadu waa waa furmi kartaa sidaasna gal dacwadeed lagu abuuro galka marka uu soo canshuurto gal dacwadeedka lagu abuuro gal dacwadeedkaasna guddoomiyuhu uu ku qoro garsooro uu ku qoro si looga gar noqo marka dadweynaha soomaaliyeed maxkamaduhu sidoo kale waxay u qaybsamaan qaybo kala duwan oo ah qaybta ciqaabta iyo qaybta madaniga qaybta shaqaalaha muxuu ahay ama dacwadaha shaqaalaha ama sectionka shaqaalaha iyo sectionka dacwadaha ciqaabta sectionka dacwadaha madaniga iyo sectionka dacwadaha gaagaaban marka maxkamaduhu maxkamaddu qaybahaasay leedahay habraaceeda dacwad furashadana waa kii aan soo sheegay
waa gartay marka nuucyada kiisaska ugu badan ee dacwadaha idinkugu yimaado maxkamadda maxaa ka mid ah
kiisaska ugu badan horta oo maxkamadaha yimaada waa dacwadaha ciqaabta ayaa ugu badan dabcan dacwadaha ciqaabta habraacooduna wuxuu kasoo bilowdaa booliska iyo xafiiska xerlaguud oo maxkamadda si toosa dacwad ciqaaba inta badan ugama furanto dacwadahaas ayaana ugu badan lambarka labaadee dacwadaha ugu badan maxkamadaha yimaadana waa dacwadaha la xiriira muxuu ahay madaniga oo doodaha sifilka la xiriira dacwadaha ugu badan ciqaabta markii la yidhaahdo waxa ugu badan lambarka ugu badan ee soomaaliya hadda laga record garay waxa waaye dhaca waxa loo yaqaano ama qofku inuu sameeyo qof xoog awood oo wax uga qaato ama hantidiisa uga qaato ayaa ugu badan markii ciqaabaha la yidhaahdo madaniga waxa ugu badan dhul laysku haysto oo guryo ha noqoto dhul caadiho banaan ha noqdo labadaas arin ayaa ciqaabtana ugu badan tahay dhaca madaniga ugu badan tahay dhulka dacwada dhulka la xiriira waa gartay marka waxaad sawar naga siisaa wacyiga shacabka ee ku aadan inay dacwado ka furtaan maxkamadaha madaniga ah intuu u gaarsiisan yahay hadda
markii hore iyo hadda farqi weyna u dhexeeya waad ka warqataa hoda maxkamadda marka aanimida waxaan qaadanay policy ah dacwadaha la baahiyo si ay dadweynaha ugu noqdaan wacyigelin ugu noqdaan hadda arrinta aan ka hadlaya ku saabsan inay soo kordheen dacwadaha muxuu ahay maxkamadaha laga furanayana waxay ku timid baahintaas oo dadkii markii ay ogaadeen in maxkamadihii dacwadihii la baahinayo qofka uu xaq u leeyahay inuu maxkamadda uu tago qofka muxuu ahaa natiijada inuu dacwadiisa ku guuleysto inay ku xiran tahay dooda uu ku doodo caddaymaha uu maxkamadda u gudubsado markii intaas dadweynuhu ogaadeen sababta dacwada inay lambarada dacwada inay bataan oo lambarka dacwada ay badato oo dacwado badan maxkamadda laga furo ayaaba arrintaas sabab ay u taha marka sidaa darteed dadka soomaaliyeed hadda xaaliyan la joogo wacyi fiicane waxay ka haystaan garsoorka garsoorka waxay aaminsan yihiin in qof kitaga aanu ahayn qof lagu dulminayo qof xaqiisa weynaya aanu ahaynin haddii uu haysto caddayma saxa ama rasmiya oo uu ku difaacan karo dooda uu qabo waa gartay waxaa ka dhawaajisay in dacwadaha si toos ah loo tabiyey marka maxaa idinku dheliyey in dacwadaha aad si toos ah uga baahisaan qalabka warbaahinta
nuro laba dhowr arrinba waa sababay aheeday arrinta koobaad waxay aheeday in ay dacwadahan naqdaan qaadistooda mid dadka wax barta oo dadku ay wax ka bartaan oo wacyigelinta hadda ka hadlaynay ay maaragta dadku ay awareness ay noqdaan oo ay ogaadaan dacwadaha iyo qaabka dacwadda loo oogo iyo qaabka dacwadda loo qaado maamulka dacwadda sida loo maamulo doodaha dhinacyadu ay doodayaan maxkamaddu inay keliya ay tahay albitare oo labada dhinac dooda u qaybinaysa maamulaysana hoolka oo aanan ahaynin cidda xaqa ku doodaysa aanu ahaynin markii hore waxaa loo haysan jira dadweynaha qaar ay u haysan jireen in xafiiska xeelaalintoo kale dacwadaha ciqaabta ah hooga in iyo maxkamaddu ay isleeyihiin maadaama xafiiska xeelaalintu xafiis dowladeed uu yahay dadku aragtida waxay haysan jireen aan xafiiska xeelaalinta go-aanadiisu ay mar walba ay ka fulaan maxkamadaha laakiin hadda arrintaas waa isbedeshay mar haddii dadweynihii ay arkeen iyadoo garsooraha ama jaajku uu leeyahay xeerlaal iyo fadhiiso dacwada ka fadhiiso ama meelaha qaar uu maaragta amar sii hayo oo aanu muxuu ahay sidii ay filanayeen si ka duwan ay noqoto marka qofka soomaaliga mar walba wuxuu u haystay maadaama garsooruhuna dowlad uu u shaqeeyo oo dowlad uu ka tirsan yahay xeerlaalyuhuna dowlad uu ka tirsan yahay in arrintaas ay keenaysa shaki ah ciddan muxuu ahay dacwadda oogeysa iyo cidda laga hor ooga labaduba maadaama hal dhinac ay ka wada tirsan yihiin go-aan kasoo bixi kara ma aha go-aan dhinaca kaleeto dan ugu jirto sidaasay aaminsanaa jireen laakiin hadda arrintaas waa isbedeshay dadku muxuu ahay aragti rasmiya ama si toosahay meediha uga arkeen arrintaas baahinta sidoo kale waxay waxaa looga gol lahaa dadweynaha soomaaliyeed ama ummadda soomaaliyeed guud ahaan oo wacyiga qaanuuniga oo aada ugu yaray in wacyigooda qaanuuneed kor loogu soo qaado ardada kulliyadaha sharciga dhigata ay fahmaan ama ogaadaan muudka hortiyada ay qabtaan oo rasmi ama life ay ka heli karaan maxkamadihii amba ay ka heli karaan muxuu ahay barihii bulshada ay ka heli karaan dooda ugu weyn amba arrinta ugu weyn ee laga lahaa ama hadafka laga lahaa wuxuu ahaa arrintaas in dadkana ay muxuu ahaa ay ogaadaan sidoo kale waxaa hadaf laga lahaa in cadaaladii muxuu ahay markii hore lagu eedeyn jiray cadaaladdarra garsoorka lagu eedeyn jiray arrintaas in meesha ka baxdo oo dadku ay arkaan sida dacwadda loo qaadaa oo dadka naftooda ay wax ka xakumaan qofka eedeysanaha ah xafiiska xerlaalinta haddii uu cadaymo fiican uula soo gudbinay dadku ay naqdiyaan oo yidhahdaan wax cadaymo uu sooma gudbin arrintaasuna way dhacday oo dacwadii hadda hore loo qaaday feedbacki ka yimid waxuu ah feedback aad u fiican oo dadweynaha soomaaliyeed ay sidii ay waxu malaynayeen ama saadaalinayeen ay waxu dhaceenay ahayd
waa gartay waa mahadsan tahay guddoomiye saalax khadka iigu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
magacaygu waa cabdiwahaab garabey kana soo hadlaayo magaalada colombos ee gobolka ohio guud ahaan bahda v o eda waa salaama gaar ahaan daadiyaha barnaamijka nuur bukhaari waxaan kaloo salaamaa martida barnaamijka guddoomiye saalax guddoomiye waxaan rabaa inaan laba su'aalood ku weydiiyo su-aasha koowaad mararka qaar waxaa la arkaa xukun aad rideen oo dad hanti kala haystay dhul iyo wixii lamid ah in qofkii lagu amray ama laga xakumay inuu hantidaas qofkii ilahay ku wareejiyo inuu tv-ga soo istaago ama social media soo istaago xukunkiina waxba kama jiraan ku tilmaamo in maxkamadda go-aanka ay soo saartay uu qaldanaa inuu fagaaro ka sheego halkii oo u hogaasami lahaa xukunkaas weliba asoo hanjabaad raacinayo sharciyan maxkamad xukun riday in qofkii laga xukmiyo ama la amray inuu tv soo istaago maxkamaddina wax ka sheego hanjabaadna raaciyo ma wax caadiya maxaa idinka qorshaysan arrinkaas soo maxkamaddu ma ku noqonayo dhaawac su-aasha labaad mudana guddoomiyo kiisas musuqmaasuq oo life aad u qabateenaa jiri ay ummadda soomaaliyeed intooda badani ku farxeen maadaama musuqmaasuqu qayb weyn uu ka ahaa dhibkii dalkeenna iyo dadkeenna soo gaaray beryahan kiisaskii lifeka ahay ma arag ma si kale aad u wareejiseen mise meeshaad ku joojiseen waa mahadsantahay
wamaasina cabdiwahaab su-aasha koowaad cabdiwahaab uuna soo weydiiyey ee ah dadka inta laga xakumo dhulalka lagana fuliyo banaanka ka hadlaya laba arrin isugu jirtaa horta sharciyan sharcigu ma ogola haddii qofka inta xaq laga xakumo lagana fuliyo in uu hadlo oo uu doodo oo maxkamado eedeeyo dhinacyadii u eedeeyo horta maxaa sharcigu ma ogola laakiin labaan u kala qaadaynaa eedaasu hadday noqoto eed faldambiyad lagu geli karana arrintaas xafiiska xeerlaalinta ayaa tallaab ka qaada oo inuu tallaab ka qaada ay tahay haddii una haddana qaadin haddii ay tahay eedu eed iska muxuu ahay aan faldambiyeed ahayna maadaama dadkii soomaaliyeed iyo ummadii soomaaliyeed hadda kabasho aan ku jirno ilaa xad maxkamadu ay ilaaliyaan in hadal la yiri ay ka aargoostaan oo dadka ay soo xiraan arrintaas aadaa loo ilaaliyaa marka ilaa heer muxuu ahay dadku ay ka fahmaan laga gaarayana waxaan muxuu ahay maxkamaduhu ay ka fikirayaan in aanan dadka ka aargoosan arrinta su-aasha labaad oo na weydiiyey oo ku saabsaneed dacwadii lifeka beryahan ma arag ma idinkaa iska dhaafteen oo waddo kala qaadeen maya cabdiwahaab arrintaas ma jirto dacwadihii lifeka ahay dacwada waxay la ahaayeen dacwado waaweyn kiisas waaweyn oo musuq maasuq iyo howlahaas la xiriira oo documentiska iyo lasoo gudbina oo ahay laga hadlaya boqol kun oo documenti laga hadlayay oo dacwada attentionkooda aad u kacsanay ahayd hadda fasaxan galna bilihii lasoo dhaafay oo bishii december fasaxan ku jirnay bishii january bishii ka horreysay oo novemberna waxaa la diyaarinaya dacwadihii dadkii yaryaraayo loo xiray muxuu ahay dhaca iyo waxyaabahaas iyo tuuganimada iyo waxaas ayaa ayaa muxuu ahay laga garnaqayay arrinta ku saabsan marka baahinta baahinta dacwad kasta lama baahin karo sababtoo baahintu waxay u baahan tahay dhaqaale fara badan ay u baahan tahay life in lasoo galo waa ka warqabta aadi dhaqaale qarash ugu baxa marka dacwad koostiga lagu eedaynaa qofka aanu konton kunoo mxua konton kunoo shilis mxuu ahay konton dollar aanu dhamayn ama boqol dollar oo taleefon qofka ka qaatay in la geliyo lacag muxuu ahay toban kunoo dollara caqligu keeni maayo marka dacwadaha lama wada baahin karo maxkamadaha ka furan waa idin salaamiyey bahda v o a magacaygu waa maxamed ali baaqo waxaan joogaa magaalada baydhabo waxaan weydiin lahaa guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir su-aal ah guddoomiye mararka qaar waxaa laydinku eedeeyaa inaad xukuntaan dadka ka dhashay qabiilada aan hubeysanayn amaba dadka oo laangaabta lagu tilmaamo markii soomaalida la joogo taa bedelkeeda ma xukuntaan sida laydinku eedeeyey dadka waaweyn amaba ka dhashay qabiilada waaweyn oo hubeysan ayna isku tilmaamaan dadka laandheeryaasha ah marka arrinkaas maxaad ka leedahay maxaad kaga jawaabaysaa eedeyntaas idinkaga timid idinkaga imaaneysa dhanka iyo bulshada mahadsanidin v o a
maxamed wa maxamed waa mahadsan yahay su-aashiisa haddii ay heeday dadka oo laangaabyada oo muxua qabiilada yareer ka soo jeeda maxaad u xakuntaan arrintaas arrin ka duwan ayaa jirta maxamed kama warqaba maxkamadaha dadka la xukumo dadka ugu badan waxa waaye dadka qabiilada waaweyn kasoo jeeda waana ka warqabya dacwadaha lifeka ahay dacwad oo qof qabiil yar kasoo jeedahay waa ku yaray marka annaga muhiim nooma ahan qabiil yar iyo qabiil weyn ee faldimbiyeed muxuu ahay scoobka ama miqyaaska ama halbeeg wax lagu qiimaynayo waa qofkii faldimbiyeed gala marka qof faldimbiyeed gala ama qabiil weyn hadduu kasoo jeedo ama qabiil yar oo kasoo jeeda waa isku mid faldimbiyeed oo gala marka faldimbiyeedkaasaa muhiim ah oo qofka oo galay oo bulshada in laga xakameeyo ay tahay qabiil iyo arrintaas anagu maba naqaanaba dadka qaarkood oo la xukumaya qabiilkooda ay kasoo jeedaan marka waa mahadsan yahay
adiga mudan gudoomiye dhegeyste kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo magacaygu waa cabdulqaadir maxamed oo jooga muqdisho garyaqaan saalax waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo guddoomiye dhammaadkii nofembar maxkamadaadu waxay soo amartay in lasoo xiro madaxweynaha jubbaland axmed madoobe kiiskaas xaguu marayaa guddoomiye mahadsanid
cabdiqaadir waa mahadsan yahay cabdiqaadir waxaan u sheegaa marka la joogo maxkamadaha la joogo iyo dacwad qaadista iyo howlahaas la joogo kiisaska maxkamadaha ka furan garsoorayaasha iyo guddoomiyaasha sharcigu uma ogolo in ay meediyaha ka baahiyaan oo meediyaha mxuu ah xogtiisa ay ka bixiyaan arrintaas hadday timaadana waxaa imaanaysa in berri si sharciga loo duro oo ayna kiiska geli karin ama ka garnaqi karin marka arrinta ku saabsan kiiskaas iyo howshiisa arrin maxkamad taalla waaye weli go-aan oo kasoo bixin marka maxkamadan ka war sugaynaa wixii soo baxa ayaana noqon doona wax rasmiga ah ee ummadda loo sheegi karo
waa mahadsan tahay guddoomiye saalax marka kalsooni intee la eg ayay shacabka ku qabi karaan nidaamka cadaaladda xilligan intaaad ka warqabto waa mahadsan tahay nuurow waxaan ka shaqaynayna labadii sano iyo tobannaankii sane ka horreeyeen laga shaqaynayo waxay aheeday in kalsoonida dadweynaha la dhiso si ay u helaan cadaalad ay ku qanacsan yihiin marka qanaacada laga hadlaayo laba arrin aan u kala qaadaynaa qofka wax laga xakumay amba xaqii ummadda ka heystay ee xaqii laga qaaday qanac laga sugmaayo mana qancaayo sida caadiga ah sababtoo ah wuxuu aaminsan yahay wixii amba dulmiga ku heystay in laga qaaday laakiin cidda qanaacada qanaacada aan ka hadlayna waxa waaye midda si guud ummaddu ay u dareemayaan in garsoorka wax iska bedeleen qanaaca ay jiri karto qofkii tagana uu cadaalad heli karo waana arrintaas arrinta muxuu ahay na lagula xisaabtamaayo adduunyada iyo aakhira int labadabana lagula xisaabtamaayo waxaana ka shaqaynay in dadweynaha soomaaliyeed ay cadaalad helaan kalsoonida ummadduna ay dhisanto midana faran annaga oo maamulkii garsoorka ama madaxdii garsoorka ana waxa waaye in ummadda loo diyaariyo meel ay inta yimaadaan service cadaaladeed ka helaan qofka asigoon la dhibin oo lacag laaluusha la weydiin oo wakti badan aanu dacwadooda ka gelin in ay dacwadii iyo xukunkii ay u baahnaayaan helaan xukunka markay helaanna ugu dambeyn xaqii ka maqnaay loo fuliyo amba hadduu qofku daalim ahay xabsi la geliyo amba la qisaaso ama muxuu ahay fulintaas ay ku dhacdo marka muhiimadda ugu weyn ee aan ka leenahay annaga garsoorka inta joogno waxay tahay in aan ilaalino qofku inuu cadaalad helo waana wax ilaahay cadaaladda soo dejiyo muxuu ahay waa taqaanaano cadaalad ayaa ummadda la faray in allaha yamurukum bilcadli waa waa waa aayad qur-aan marka waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala arrintaasna inta ilaahay naga gaarsiiyo inaan ka qaban doono hadduu alla yidhahdo waaya marka maxkamadda gobolka banaadir ma haysataa xeer ilaaliyayaal garsoorayaal iyo dacwad oogayaal ku filan kiisaska tirada badan ee aad sheegtay ee idin hor yaalla waa mahadsan tahay maxkamadda gobolka banaadir waa maxkamad maxkamad markii la yidhahdo garsoore ayaa ka howlgala maxkamadda oo maxkamadda sida rasmiga uga tirsan garsoorayaasha maxkamadda gobolka banaadir xilligan wixii ka horreeyey aaday u koobnaayeen oo waxay ahaayeen saddex iyo toban garsoore laakiin sanadkii lasoo dhaafay ayaa garsoorka soomaaliya madaxda garsoorku ay qaateen tallaabo ah inaanay suurtagal ahayn intaas oo garsoore ay ka garnaqi karto kiisas gaaraya saddex kun ku dhow amba laba kun iyo shan boqol gaaraya oo sanad kasta furmaya kiisaska horena ay jiraan sidaas darteed bolicy waxaa la qaatay ah in howlwadeeno cusub amba garsooreyaal cusub la qaato waxaa la baahiyey muxuu ahay shuruudihii looga baahnaa imtixaana la galay sanadkan haddua la yidhaha laba kun shan iyo labaatanka ayayna soo howlgelayaan waa soddon garsoore oo maxkamadaha ka howl maxkamadaha ka howlgeli ka howlgeli doona haddua la yidhahdo oo noqon doona lambar fiican oo soo kordhiya waxqabadka maxkamadaha soo kordhiya ayuu noqon doona haddua la yidhahdo hadda waa marka hadda sanadkan laba kun shan iyo labaatanka garsooreyaal ku filan maxkamadda way joogaan waya garyaqaani toddobaadkan muqdisho waxaa ka dhacay shirkii toddobaad ee garsoorka marka maxaa diiradda aad ku saarteen sanadkan shir sanadeedka garsoorka sanadkan wuxuu ku saabsanaa oo slogan loo qaatay casriyeynta garsoorka garsoorka in la casriyeeyo casriyeynta garsoorka waxay muxuu ahaa markii laga hadlayo dhowr arrimood ayaa laga hadlaa oo ah in agabkii lagu howlgelayay in la casriyeeyo oo tusaale ahaan markii warqado la isticmaali jira system loo guuro oo garsooraha systemkaas uu dacwadaha ku qaado dacwadihii muxuu aha laga soo galo fogaan arag lagu galo qayb qaybtaasay ahayd waxaa kaleetooda casriyeynta looga hadlaya sanadkan in shuruucda duugowday ee qaarkood ay ka yimaadeen lixdameeyadii oo aan la jaan qaadi karin hadda waktiga la joogo in shuruucdaas la casriyeeyo oo tala shirka uu usoo jeediyay baarlamaanka soomaaliya iyo golaha wasiiradu inay shuruucdan ay wax kabedel ku sameeyaan oo ay ka dhigaan kuwa la jaan qaadi kara waktiga hadda la nool yahay arrintaas oo ku saabsanaa sidoo kale in la casriyeeyo waxyaabaha loo laga mxuu ahay laga hadlaya waxaa kamid ahay in dhismooyin garsoorka loo helay casriya oo ku shaqeeyo o ku howlgalo arrintaasna shalay ayaa maaragtay qeybteedii ugu horreysay la dhagax dhigay oo halkaas ayaa waxaa laga dhisi doonaa insha allah guri weyn oo garsoorku leeyahay oo garsoorayaal iyo xeerlaalayaal ay ku howlgeli doonaan oo ka kooban saddex dabaq oo qaybo hoolala iyo qaybo xafisaa iskugu jira hadduu la yidhaahdo
waa garta marka maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee horyaalla maanta maxkamadda gobolka banaadir caqabada ugu waaweyn ee horyaalla nuurow waxa waaye miisaaniyadda oo maxkamadda aada ugu yar oo muxuu ahaye culeyska saaran ee ha noqoto xafiisyo qalabayntood muxuu ahay combyuteryada la isticmaal lahay systemkaas aan kasoo waramay ama aan kasoo hadlay sidii loo isticmaali laha systemka laftigiisa loo ballaarin lahay hadda systemay maxkamadu leedahay arkiifyada sidii looga dhigi lahay mid digital ah oo kulligeed systemka ama datada loo database looga dhigi lahaa qalabayntii iyo dhismihii muxuu ahay xafiisyada garsoorayaasha intaas ayaa muxuu ahay caqabada ah runtii miisaaniyadda maxkamaddu ay leedahay aaday u kooban tahay waana caqabada ugu weyn ee maxkamadu wajahayaan waa dhaqaale xumi iyo miisaaniyad yari
waa tahay aan dib ugu laabano dhegeystayaasha iyo su-aalihii ay kusoo weydiiyeen bal aan dhegeysano dhegeystaha ugu dambeeyay qeybta dhegeystayaasha su-aalaha kusoo weydiiyey
magacaygu waa shamso aadan ibraahim waxaan joogaa magaalada muqdisho gudoomiyaha waxaan weydiin lahaa su-aashan gar yaqaanay muxuu ahaa kiiskii ugu dhibka badnaa ee aad ilaa hadda qaaday ilaa intee ayuuse idinku qaatay
shamso waa mahadsan tahay cid maxkamad joogta oo garsooraha kiisas aada u dhib badan oo badan way soo wajahayaan kiiska kiisaska noogu dhibka badnaay oo dadweynuhuna ay aada u danaynayan horta kiiskii wuxuu ahaa sayid cali macalin ayuu ahaa kiiskaasna waa waa waa baahinay ujeedka baahintaasna wuxuu ahaa bareesharka iyo culeysyada daba yaalay iyo dadweynaha aragtida ay ka qabeen iyo sida loo danaynayay oo qof kasta oo hadda safar markaad gasho oo kugu arka adduunyada qayba kamida uu ku weydiinayo kiiska sayid cali macalin intuu kusoo dhamaada uu ku weydiinayo xataa weriyaashu ay ku weydiinayaan kiiskaas oo aada loo danaynayo kiiskaasuu ahay kiiska ugu dhibka badnaa runtii waana waana go-aanana maxkamaddu ka gaartay kiiskaasna maxkamadda waa ka dhammaada ilaa heerarkii labada maxkamadood ee maxkamadda maxkamadda racfaan gobolka iyo maxkamadda sare ee dalku intaba ay go-aan kale ay kasoo saareen marka kiiskaasaan nooga dhib badnay alxamdulilah isagana ilahay waa noo fududeeyey oo waa maxkamadda waa ka dhammaaday
mararka qaarkood waxaa jira maaragtay cabasho kasoo baxaysa dadka xabsiyada ku jira oo qaarkood aanan maxkamad lasoo taagin marka arintaasi welwel intee laga ayaa idinku haysaa mase kala hadashaan maaragtay saraakiisha amniga
arrinta ku saabsan maxaabiista runtii mar kasta ayaa laga hadlaa maxaabiista maxaabiista inuu culeys ka imaanayo waa wax iska dabiiciyaho la fahmi karo cid kastana ay garan karto sababtoo ah xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho ku yaala waa xabsi la dhisay xilligii talyaaniga la dhisay waxaa loogu talagalay lamber kooban oo maxaabiista in lagu xiro hadda magaaladii way kortay muxuu ahay dadkii aaday u farabateen dembiyadiyaa farabatay maxkamaduhu marka mas-uul kama ahan meesha lagu xiraayo qofka eedeysanaha lagu xiraayo mas-uul kama ahan mas-uuliyaddaas waxaa iskale golaha fulinta ayaa iskale xabsiyada in la hagaajiyo howshooda in la qabto muxuu ahay meel dadka munaasaba oo lagu xira in loo abuuro xabsiyada in la ballaariyo arrintaas waxaa iskale golaha fulinta maalin kastana waa laga hadlaa iyadoo duuban iyo iyadoo tala soo jeedina intaba waa waa jirtaa shirka garsoorka ee lasoo dhaafay shirkii toddobaad ahayna iyadana waa looga hadlay inayna xabsiyadu ay yihiin xabsiyo aada u duugoobay oo dadka iyo ay kala badan yihiin lambarka meel muxuu ahaa nolol ahaan lagu noolaa karana aanu ahaynin oo cimrigiisa iyo faca inta uu jira oo aada mid u gaboobo uu yahay marka arrintaas way jirtaa runtii caqabada inay nugu tahay qofkii maxkamadda la keeno oo xabsi loo dira haddii la yidhaahdo xabsi meel lagu xira ma lahan maxkamadda caqabado runtii jira waaye oo waaqic ah oo xal u baahan waa tahay e, ugu dambeyntii sidee ayaa lagu horumarin karaa tayada garsoorka iyo maxkamadaha soomaaliya e, e, ra'yigaaga
Eh, waxaa lagu tayin karaa eh, garsoorayaasha oo tababaro la siiyo howlwadeennada oo tababaro la siiyo eh, muxuu ahay eh, shuruucdii dalkan eh, uu lahay oo muddada fog ka timiday oo dib loo hagaajiyo oo muxuu ahay dib ha- eegis lagu sameeyo oo laga dhigo mid waktiga la jaanqaadi karta faldembiyadihii soo kordhay laftirkeeda oo aan xu- xilliga hore shuruuc aan u jirin muxuu ahay arrintaas daaweyneysa in hadda loo helo in eh, shuruuc cusub loo sameeyo ee, garsoorka in dhismayaal la siiyo miisaaniyad inuu garsoorku helo ee, tayeenta garsoorka arri- arrimahaasay ku imaan kartaa waana rajeynana insha allahu sanadii soo socda sanadka dhammaadka sanadkan laba kun shan iyo labaatanka inuu noqon doono garsoorku mid tayaysan oo casriyeysan oo muxuu ah garsoorayaashuna ay yihiin garsoorayaal aqoon fiican u leh waxa ay ka garnaqayaan annaguna inta karaankayna waxaan samaynaa inaan ee, garsoorayaasha la tababaro macadka garsoorka macad la yidhahdaa jira oo garsoorka uu leeyahay oo lagu tababaro ee, garsoorayaasha iyo xeerlaalayaasha iyo kaaliyaasha lagu tababaro kaasoo runtii garsoorayaal eh, garsoorayaasha ka tirsan ay i- tababarkaas ay bixiyaan runtii oo dadka soomaaliyeed maadaama eh, inta badan dadku hay-ado iyo ay ku tiirsan yihiin annagu aan ku- go-aan ku gaarnay inaan hay-ada lagu tashanin laguna tiirsanaan ee ee annagu aan wixii aan qabsan karno aanan cid u daba fadhiisan runtii arrintaasna meel fiican ay soo gaartay waana kusoo caano maalna dhowrka sano lasoo dhaafay haddana waxaan rajeynayna insha allah arrintaas inay lasii kordhi doono sii kordhi doono Eh, dabcan cu- eh, caqabado way imaanayaan caqabado way jiraan oo dhaqaale xumidaas caqabada kowda ah oo oo ka ah eh, caqabadaha aan sheega laakiin waxaan rajeynaya insha allahu sanadkan eh, noo dhasha sanadkan hadda ah oo laba kun shan iyo labaatanka inuu noo noqon doono sanad barwaaqo oo wax weyn ay iska bedelaan miisaaniyadda garsoorka insha allah aad iyo aad ayuu umahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir garyaqaan saalax cali maxamed oo marti igu ahaa qeybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan jeclahay inaan umahad celiyo dhammaan dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo